lah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin dersigeynu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo labaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala walaqad jaa'akum muusaa bilbayinaati huma اttakhadtum alcijla min bacdihi wa antum daalimuun waxaa laga soo hadlayey reer bani israa'iil iyo maraaxishoodii iyo axwaashoodii nicamtii tirada badnayd ee loo galay iyo waxyaalihii ay markaas kala hor yimaadeen rusushii ilaahay usoo diray qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee jaa'akum waxaa idin yimid muusaa nebiyullaahi muusa idin yimid bilbayinaati aayaad cadcad iyo xujooyin cadcad buuna idinla yimid humma intaa ka bacdi ittakhadtum waxaad yeelateen alcijla weyl ayaa yeelateen weyl weylaha looda mid ka mid ah waa dibiga yara ittakhadtum waxaa yeelateen alcijla weyl min bacdihi isaga gadaashiis nebi muuse dabadeed walxaal antum idinkuna daalimuun kuwa daalimiin aatiin dibi baa caabudeen weeyaan min bacdihi min bacdi intuu macnaha aaday min bacdi dahaabihi ila duur intuu buurtii iyo meeshii lagu soo siinayey oo aaday ayaa waxaa samaysateen dibigaasaa samaysateen marka weylkaasay samayseen way caabudeen waxa weeyaan iyagoo ku sheegaya inuu cibaado mudan yahay oo ilaahay ka dhiganayaan ayay arrinkaa la yimaadeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid akhadnaa miithaaqakum reer bani israa'iil baa la xusuusinayaa waxaa leeyahay reer bani israa'iilow xusuusta id waqti akhadnaa aan qaadnay miithaaqakum miithaaqiinnii iyo ballankiinnii dhaarta lagu adkeeyey oo warafacnaa aan kor yeelnay fowqakum dusheenna adduura duurkii aan kor yeelnay annagoo idiin leh khuduu qaata maakii aataynaakum aanu idin siinay oo aanu idinla nimid biquwatin bicasmin wa xasbin go-aan iyo awood iyo dadnimo ku qaata wailaa haddaydnaan qaadan buurtaan dushiinna la yeelay ayaa kor laydinkaga soo dhufanayaa oo laydinku soo sii daynayaa khuduu maa aataynaakum biquwatin taasi marka markasta oo qofku diinta baranayo inuu maaragtay camalfalkeedaba ku galo juhdi iyo dadaal iyo go-aan ayaa loo baahan yahay wasmacuu maqla baa la yidhi samaaca daacatin wa qabuul maqlid addeecid iyo aqbalid ayay la xiriirsan tahay maqla oo sidaa la imaada wasmacuu qaaluu waxay dhaheen iyagii samicnaa waa maqalnay qowlkaada waa maqalnay bay dhaheen wa casaynaa amarkaadana waa caasina ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa markii ay sidaa yidhaahdeen oo ay dhaheen samicnaa wa casaynaa oo ay cisyaankaas iyo xumidaas ay sidaa ula yimaadeen ilaa waxaa la yidhi wasmacuudaas maqla baa la yidhi samaac oo wax u taraya oo tadabbur iyo daaca leh markaase waxay dhaheen waa maqalnay waana casina samicnaa wa casayna ayay yidhaahdeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa ushribuu waxaa la cabsiiyey fii quluubihim qoladaa yahuudda qalbiyadooda waxaa la cabsiiyey oo la dhansiiyey alcijla cijligii markaas mudaaf baa weliba meesha go-an weliba laba mudaaf ayaa xadfan oo lasoo qadaraya wa ushribuu waxaa la cabsiiyey fii quluubihim xubba cibaadati alcijli dibiga ama weylka caabudidiisa jacaylkeedaa qalbigooda la dhansiiyey oo qalbiga barmadowgiisa ka galay taas baa dhiiggoodii macnaha dhex gashay qalbigoodii dhex gashay sidaas sida macnaha marada ranjiga ama midabka u dhex galo oo kale ayay sidaas u jeclaadeen waana bikufrihim bisababi kufrihim kufrigoodii ay la yimaadeen sababkiis weeyaan qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam biisa waxaa baasle maa shay maagaasoo yaamurukum oo idin amrayo bihi maagaba iimaanukum iimaankiina oo idin amrayo biisa maa bi'sa shayu shay baa baasleh shay shay baa u baasleh bi'sa waxaa baasleh maa baa baasleh maagaasoo yaamurukum iimaanukum iimaankiinu idin amrayo iimaanka aad sheeganaysaan hadduu yahay midka idin amraya inaad dibiga caabudaan iyo weylkaas waxa weeyaan wuxuu idin amrayaaba baasleh waa calaa sabiili tahaku in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina haddii aad tihiin fa bi'sa haada alcamalu alleelaa camalkaasaa baas leh iyo wasaniicu sancadaasaa baas leh waxay ka dhigan tahay lastum bimu'miniina mu'miniin ma tihidin laanna iimaanku ma amrayo dibi in la caabudo ama weyn la caabudo qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam in kaanat haddii ay ahaatay lakum idinka addaaru daarta alaakhiratu ee dambe daarta dambe hadday idinka idiin ahaatay cinda allaahi ilaahay agtiisa khaalisatan xaalay idinka gaar idiin tahay min duuni nnaasi dadka sokadooda duuna nnaas daarta dambe hadday idinka gaar idiin tahay fatamannawu lmowta mowt tamaniya iyo dhimasho in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay inaad dhimataan tamaniya adduunkan iyo dhibtiisaba ha ka tagtaan aad jannadii aad deg deg u gaadhaan maxaa yeelay waxaan adduunka yaallaa uma dhigmi karaan waxa barwaaqadaayo aakhiro yaalla qofkii yaqiinsan inuu ahlu janno yahay jannada u cishqinaya qul in kaanat lakum addaaru alaakhiratu cinda allaahi khaalisatan min duuni innaas fatamannawu lmowt in kuntum saadiqiin sidaas baa lagu yidhi sidaas baa iyagii loo caddeeyey marka iyagaa waxay dhihi jireen daarta dambe ee aakhirana hannagaa iska leh oo ay noo gaar tahay oo haddii aan halkaa tagno daartaa dambe oo aakhiro hannagay gaar noota oo hannagaa iska leh sidaasay dhihi jireen kaasa waxaa la yidhi hadday gaar idiin tahay oo idinka idinku khaas tahay oo aad janno isku hubtaan fatamannaw lmowta mowdka tamaniya in kuntum saadiqiin kuwa run sheegaya haddaad tihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walan yatamanawhu walan yatamanawhu mana tamaninayaan hu oo mowdkiiya abaddan weligeed marna tamanin mayaan maxaa yeelay waa bimaa qadamat bisababi maa qadamat waxay hormarsatay awgeed iyo sababkeed aydiihim gacnahoodu dunuubta iyo xumaha ay la yimaadeen bay og yihiin qof og inuu dembiilo yahayna ma jeclaanayo inuu dhinto leanna waxa ka horeeyo ogya wallaahu ilaahayna caliimun ilaahay waa mid ku ogaal badan weeye bidaalimiin kuwa daalimiinta ilaahay mid ku ogaal badan weeye subxaanahu wa tacaala dulmifalayaasha kuwa ah ilaahay caliim buu ku yahay walan yatamanawhu abadda halkan lan baa ku jidha oo loo isticmaalay suuratljumucana laa baa la isticmaalay walaa yatamanawnahu abadaa maxaa yeelay halkan sheegashada ay sheeganayaan baa ka weyna badan sheegashada xaggaa suuraddaa kale ay sheeganayeen ilaa halkan waxay sheeganayaan jannada inay gaar ku tahay halkan markii la marayena waxay lahayn annagu awliyadii ilaahay baan nahay awliyaaullah baan nahay min duuni innaas markaasaa halkan lala yimid lantan nafyi bay keenaysaa nafyi ayay keenaysaa fi lxaadir walmustaqbal labadaba dayib markaas marna ma tamaninayaan weeye aayaddani waxay ka mid tahay mucjizaadka waaweyn waxay ka warramaysaa wax maqan oo aan la gaarin sidii bayna arrintu noqotayoo waxa weeyaan marna nimanka yahuudda reer bani israa'iil tamani mowd ay tamaniyaan kama dhicin kuwii xilligii nebiga joogay yahuuddii joogtay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo iyo kuwii kaleba waxaa laleeyahay haddayba mowd tamanin lahaayeen wayna dhiman lahaayeen naartayna horey ka geli lahaayeen laanna wax khayra iyo iimaan ka horeeya ma jiro qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walatajidannahum ka hesheen oo ka hesheen nimankaa yahuudda ah axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan dadka kuwa ugu darnaanshaha badan calaa xayaatin xayaata xayaatada iyo nolosha calaa xayaati dadka kuwa ugu dadaalka badan ashadd annaas xirsan cala alxayaat dadka kuwa ugu nolol jecel ee xayaatada iyo nolosha ugu dadaal badan ka hesheen oo ka hesheen kuwaasaa ka helisaa iyo wa min aladiina kuwiina kuwa ka dadaal badan ashrakuu shariig yeelay axras annaas iyo wa min aladiina ashrakuu iyo kuwii shariig yeelay wa axrasa kuwa ka dadaal badan baa ka helaysaa min aladiina kuwii ashrakuu kuwa mushrikiintaana kuwa inay ka dadaal badan yihiin baad ka helaysaa ka nolol jecel yihiin kuwan yahuudda laanna waxay ogyihiin yahuudda inay naar gelayaan iimaan aysan lahayn ijraam iyo dembi ay la yimaadeen marka inay iska sii noolaadaan bay jecel yihiin weliba calaa xayaatin waa la nakreeyo nolol un dheer bay iska raadinayaan inay weligeed noolaadaan oo meesha isdhahan wax yaroo dhibaa idinka imaanaysa waa iyaga baabi'inayo isla weligiin idinku aa noolaataan yowaddu axaduhu midkood wuxuu jecel yahay low yucamaru yowaddu axaduhum midkood wuxuu jeclaanayaa low yucamaru in la cimri siiyo alfa sanatin kun sano kun sano inuu noolaado low yucamaru yowaddu axaduhu midkood wuxuu jeclaysanayaa low yucamaru in la cimri siiyo haddii la cimri siin lahaa alfa sana wamaa huwa manausan ahaanin cimrigaa dheeri bimusaxsixihi kii ka fogayn lahaa ama ka dheerayn lahaa min annaari naar wamaa huwa mana usan ahanin duulul cumrigaas bimusaxsixihi mid ka fogaynaya ama ka dheeraynaya ama ka badbaadinaya min alcadaabi cadaab an yucamara cimrisiintiisu an yucamara in la cimri siiyo wamaa huwa mana usan ahanin cimri dheerkaas duulul cumrigaa u jeclaanaya kunka sano iyo ka badana yaa bimusaxsixihi mid ka fogaynaya min alcadaabi cadaabka ka fogayn mayo an yucamara in la cimri siiyo cimrisiin la cimri siiyey cadaab ka dheerayn maysa macnaha weeyaan si kasta oo cimriga loogu dheereeyo waxba uga tari mayso weeyaan cadaabkii macnaha ku dhici lahaa ama horey ha u dhinto ama hadhow ha dhinto mar hadduu ahlu naar yahay sidaa weeyaan an yucamara wallaahu ilaahayna basiirun ilaahay waa mid daalacanaya u jeeda bimaa yacmaluun waxay camal falayaan qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed oo calayhi asalaatu wasalaam man qofkii kaana ahaaday caduwan cadow lijibriila jibriil qofkii cadow u ahaaday oo jibriil macnaha waa malakuljibriil qofkii cadow u ahaaday hadde waxaa kaa maqan markaas jawaabtii keeno fa innahu caduwun lilah qofkaas ilaahayna cadowgiis weeyaan man kaana caduwan lijibriil sidaa weeyaan maxaa yeelay fa innahu jibriil nazalahu qur-aanka waa la soo dego waa ku soo dejiyey qur-aankan kariimka ah calaa qalbika qalbigaada biidni illaahi ilaahay idankiisa fa innahu jibriil isagaa nazalahu qur-aankan isagaa soo dejiyey calaa qalbika qalbigaada biidni illaahi ilaahay idankiisanu kusoo deji ilaahay baa usoo dhibay musadiqan xaalo yahay mid sadaqaya oo waafaqaya limaa beyna yadayhi wixii ka horeeyey musadiqan xaalo yahay kitaabkaani mid waafaqaya oo waafaqsan limaa beyna yadayhi qur-aankaani waa mid waafaqsan kutubtii ka horreysay wahudan xaalo yahay hanuun wa bushraa xaalo yahay bishaaro lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah xaalo hanuun iyo bishaaro oo u yahay aayaddan marka qul man kaana caduwan lijibriila fa innahu nazalahu calaa qalbik sababu nusuulkeeda waxaa lagu tilmaamay oo la wariyey ana alyahuuda qaaluu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam yahuud baa nebiga waxay ku dhaheen innahu leysa nebiyu min alambiyaa nebi ma jiro ambiyada ka mid ah ilaa yaatiihi malaku min almalaa'ika ilaa waxaa uu imaanayey malag malaa'igta ka mid a min cindi rabbihi buu uga imaanayey isagoo birisaalati iyo wabilwaxyi fariin iyo risaalo iyo waxyi isagoo u wado malagaasi nebigaas ee faman saaxibuka muxamed oo adiga saaxiibkaa waa kee xataa nutaabicaka ilaaan kaa raacno aan ku raacne adiga kee weeyaan saaxiibka kuu keena waxyiga oo lagugu soo dhiibo markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jibriil weeyaan saaxiibka aniga ii yimaada mucallimka iya waa jibriil markaase waxay yidhaahdeen daaka jibkaa sheegtay alladii yanzilu bilxarbi wa bilqitaali kaasi waa midka dagaalka la soo dega waa midka colaadda wata colaadau keenaa jibriil bay leeyihiin daaka kaasi caduwuna waa cadowga nagi bay dheheen sidaasay ku hadleen jibriil haddaaba tiri bay dheheen jibriil annaga nalama maqashiin karo colaadaha iyo abaaraha iyo waxyaalahaas buu wataa bay dheheen haddaa waxay dheheen low qulta mikaa'iila haddaad dhihi lahayd mikaa'iil baa i yimaada oo roobka loo soo dhiibo iyo raxmadda taabacnaaka waa ku raaci lahay markaasaa aayaddan la soo deji waxaa la yidhi man kaana qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayka asalaatu wasalaam kuwaa yahuuddaah oo yidhi jibriil baa annaga cadow noo aha malaa'igta kale waa ogolnahay jibriil ma ogolin oo jibriil cadaab iyo dhibaatooyin iyo waxaasoo la yimaadaa kuwa sidaa yidhi waxaa ku dhahdaa mankii kaana ahaaday caduwan cadow qofkii u ahaaday lijibriila jibriil wax kaloo ay jibriil hadda cadow u noqdeenna ma jiree qur-aan buu jibriil keenaa dayib waxaa laga yaabaa marka qur-aankaas waa qur-aan looga sheekaynayo kuwan laftooda gaalada ah markaasaa aayado qur-aan oo iyaga wax looga sheegayo iyo beenintoodii baa la soo dejinaya markaasay jibriil iska nibcayseen marka man kaana caduwan lijibriil falyamut kaydan cara ha u dhinto wey cara iyo ciil ha u dhinto iska soo qadara jawaabka maxaa yeelay waxa weeye qofkii jibriil la collaytama ilaahayba loo collayta ilaahay baa jibriil wuxuu ka dhigay waasito iyo dhexdhexaad isaga ilaahay u dhexeeya rusushiisa fa innahu jibriil nazalahu calaa qalbika qur-aanka isaga kula soo degay oo kusoo dejiyey qalbigaada qalbiga waxaa loo cabirayaa qalbigu meesha wax laga fahmo oo xifdiga iyo waxa ay ku jiraan weeyaan nazalahu calaa qalbika biidni illaahi biamri illaahi ilaahay amarkiisa wuu kula soo degay mar haddii ilaahay idankiisa lagu soo dejiyeyna cadaawadda ay yahuuddu ay qabaan ciday wax ka qaadaysaa ma jidho fa innahu nazalahu calaa qalbika marka labada damiir fa innahu kaa hore waa jibriil jibriil nazalahu kaa dambana waa qur-aanka musadiqan xaaluu yahay mid waafaqsan limaa beyna yadayhi waxa hortiisa ah wa hudan xaaluu yahay wa bushraa xaaluu yahay lilmuuminiin waa tilmaamaha qur-aanku uu leeyahay musadiqan limaa beyna yadayhi wa hudaa wa bushraa lilmuuminiin tilmaamaha qur-aanka weeyaan dayib qalbiga waxaa loo khasisayaa waxaa la yidhi waa maxalulcaqli caqliga meesha uu ku jiro waalcilmi maxalulcilmi cilmigu meesha uu galo dayib waaridaadka meesha macnaha maxalka u ah meeshaa weeye wax laga garto wax laga xafidayo wadnaha iyo qalbigu waxa weeyaan suldaanuljasad jirka waa xubinka hogaaminaya wey inna fi ljasadi mudqatan waa iyadii xadiidka ahayd markii dambe la yidhi alaa wahiya alqalbu qalbigii weeyaan dayib qalbigu marka waa meesha u fiican wey waa meesha ilaahay qofka ka daalacanayo subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa hudan wa bushraa lilmuuminiin wa hudan wa bushraa lilmu'miniin taas baa lagu tilmaama qaala tacaala ilahi wuxu uhi man kaana qofkii ahaaday caduwan cadow qofkii u ahaaday lilaahi ilaahay qofkii cadow u ahaaday iyo wa malaa'ikati ilaahay malaa'igtiisa iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa iyo wa jibriila jibriil iyo wa mikaala mikaal jibriil iyo mikaal waa laba malag oo malaa'igtii ka mid a malaa'igtiina waa lasoo sheegay marka iyagoo lasoo sheegay baa si gaar ah iyagii loo sii xusay oo loogu sii cadfay si gaar ah ayaa loo sheegay waa min baabi dikri alkhaasi bacda alcaam caamkii oo malaa'iga inta la sheegay baa iyagiina si gaara loo sii tilmaamay waa tashriif iyo tacdiim baa ugu sugan iyo sharfid marka qofkii intaa cadow u ahaaday fa huwa kaafir baa meeshaas ka dhexaysaa qofkaas waa kaafir cadow ilaahay ah maxaa yeelay fa ina allaha ilaahay caduwun ilaahay cadow buu u yahay lilkaafiriin kuwa kaafiriinta qofkii axad awliyadiisaa la colaytama ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u caroonaya waana col buu la noqonaya marka fa ina allaha caduwun lilkaafiriin ilaahay subxaanahu wa tacaala cadow buu u yahay kuwa kaafiriinta ah fain allaha caduwun lilkaafiriin ayib qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee anzalnaa waxaan soo dejinnay ilayka adiga xaggaada nebi allow aayaatin aayaat aayaadkaasoo bayinaatin cadcad ayaan dushaada ku soo dejin aayaadkaasaanu ku siin wamaa yakfuru kama kufrinayo bihaa aayaadka ila alfaasiquun kuwa faasiqiinta mooyaane cid kaleoo ka kufrinaysa ma jiro wamaa yakfuru ka kufrin mayaan bihaa aayaadka ila alfaasiquun kuwa faasiqiinta mooyaane cid kaleoo aayaadka kuwa daacada ilaahay ka baxay kuwa ayaa ka kufrinaya wamaa yakfuru bihaa ila alfaasiquun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi awa kullamaa markasoo awa kullamaa caahaduu markasoo ay la ballamaan caahaduu ay ballamaan awa kullamaa kol kasoo caahaduu ay cahdi tamaanoo ballamaan cahdan cahdi awa kullamaa caahaduu markasoo ay cahdi tamaanoo ballamaan cahdan cahdi nabadahu waxaa tuurayahu oo cahdigiiya fariiqun koox oo minhum iyagii ka mid ah ayaa ka gaaloobaya markastoy ballan iyo cahdi bixiyaan jamaaco iyagaabaa ballankii cahdigii ka baxay fariiqu minhum bal iskaba dhaafe akharuhum iyaga badankood laa yuuminuuna ma rumaynayaan akharulyahuud yahuud badankood ma rumaynayaan xataa towreed ma rumaynayaan iimaan saadiqa markaasay ballamihii iyo cahdiyadii ayay tuurayaan oo ka baxayaan oo meeshii bay uga dhaqaaqayaan nabadahu waxaa tuuraya fariiqun oo minhum iyaga ka mid ah koox iyaga ka mid ah ayaa ballankii burinaya bal iskaba dhaafe akharuhum badankoodu laa yuumina ma rumaynayaan walammaa jaa'ahum markuu u yimid kitaabun kitaab walammaa jaa'ahum markuu u yimid rasuulun rasuul oo min cindillaahi ilaahay agtiisa xaggiisa ka ahaadoo ka socda waa nebi maxamed calayhi salatu wasalaam rasuulu oo min cindi illaahi ka ahaaday rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum waxa macooda ah kitaabkoodii towreed rumaysan usuuludiinka iyo caqiidada ku waafaqsan nebiyullaahi muuse inuu nebi yahay waafaqsan nebi saasa markuu u yimaado nabada fariiqun fariiq baa tuuraya oo min aladiina kuwii ka mida uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa ayay tuurayaan waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaalkoodayna ku tuurayaan markuu u yimaado walamaa waqtigii jaa'ahum oo u yimid rasuulun rasuul oo min cindillaahi ka ahaa rasuulkaasoo musadiqun limaa macahum oo aysanba iskuba diidanaynba waxay haysteen oo diin iyo xaq ahayd isna rumaysan nebiyullaahi muuse rasuulnimadiis towreed xaqnimadeeda iyo wixii la mid ah iyo usuuludiinka iyo caqaa'idkii nabada fariiqun fariiqaas waa axbaartoodii iyo culimmadoodii fariiq baa tuuraya oo min aladiina kuwii ka mid a uutul kitaaba kitaabka la siiyey waxay tuurayaan kitaab allahi ilahay kitaabkiisa tuurid baa laga cabira waxay tuureenna waa maxay iyaguna waa dad aqoon lahaayo waa min aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaab baaba la siiyey oo dad aqoon dara haysa maaha waxay tuureenna waa maxay waa kitaaballaahi allah ilaahay kitaabkiisi bay tuurayaan wax kale maaha kitaabkii ilaahay ayay tuurayaan waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaalkiisayna ku tuurayaan ka annahum waxaaba moodaa laa yaclamuuna inaysan garanaynin waxaawaa inaysan garanayn ka annahum laa yaclamuun waxa weeyaan sifaadka xunxun iyo tilmaamaha xunxumaa oo ay lahaayeen qeyb ka mida weeyaan laanna marka lagu leeyahay rasuulu min cindillaahi rasuulnimadaas tanwiintaas nakiranimadaas waa litafkiim maca daalika rasuulkaasi waa min cindillaahi ilaahay agtiis ayuu ka yimi waa sii weyneyn weeyaan alle ag xaggiis buu ka socdaa wey waxay tuurayaanna waa kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisii xaggee ku tuureen waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaalkeeda siday uga jeensadeen oysan rajo uga qabin waxaa laga cabiray dhabarka gadaashiisa inay ka tuureen qofku gadaal hadduu wax ka tuuro xagga dhabarka hadday is arki mayaan laakiin hadduu hortiisa u tuuro waxaaba dhici karta inuu misna horay usii maro oo meel ka horeysa wixii kusii arko markaasaa waxay ka dhigantahay siay uga jeensadeen wax dhabarka gadaashiisa laga tuuray oo kale oo laga jeensaday bilkuliyati sidaas weeyaan waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaalkiisa ayay kitaabka ilaahay ku tuureen kaannahum waxaaba macnaha waxa weeyaan waraa'a duhuurihim markii ay ku tuureen oo sida ay sameeyeenna hadda waxaaba moodaa qoladaa iyaga ah sida ma ka muuqata kaannahum sida iyagoo laa yaclamuuna aan waxbaba garanaynin wax calaamadoo nebiga nebinimadiisa iyo calaamaad ay u deliishadaan iyo waxba iyagoo aan ka garanayn oo kale weeye dhaqankoodu ay u muuqdaan kaannahum laa yaclamuun sida iyagoo aan waxba ka garanayn oo kale sidaas baa lagu tilmaamay qolo dhib badan bay ahaayeen oo kitaabkii ilaahay iyo cilmigii la siiyey iyo wixii loo soo dejiyey oo dhan ka jeensaday kaannahum waxaa moodaa laa yaclamuun kaanna haaulaa waxaa moodaa fariiqa iyo kooxdaas laa yaclamuuna inaysan garanayn wixii towreed ku yaallay oo loogu sheego layidhi nebi maxamed raaca calayhi salatu wasalaam oo la yidhi nebi maxamed rumeey dayib ama wixii ku yaallay oo nebiga tilmaamihiisii iyo nactiyadii nebiga ah calayhi salatu wasalaam kaannahum xaalaa moodi waa xaalayn ka dha kaannahum xaalaa moodi laa yaclamuun ayib waxaa moodaa kitaabkii ilaahayba inuusan ahayn oo kale aysan ogeyn marka ay tuurayaan kaannahum laa yaclamuun tuuriddana hadda halgaad intay gacanta ku soo qabteen oo tuureen loogama jeedee waxaa looga jeedaa inaysan danaynayn cadamul iltifaati inaysan milicsanayn oo xaggiisaba dhuganaynin dayib aysan dan ka lahayn sidaas bay sameeyeen kitaabka intay soo qaadeen oo xariir iyo diibaaj geliyaan oo dahab iyo fidlo ku qurxiyaan misna iyagoo saas u waxeeyey xalaashiisa ma xalaalaysanayn waxuu ka xarimayna iskamay xarimayn dee mar haddaan lagu dhaqmaynin qof ka tegay buu qofkii noqonaya ka aayaddan waxaa la yidhi waxa ay dul maraysaa oo ay saamaynaysaa qof kastoo qur-aanka akhrinaya oo aan ku camalfalayn qur-aanka waxa dhexdiisa wafaqana allahu tacaala ilaahay hana waafajiyo bilcamali bimaa fiih qur-aanka dhexdiisa waxaa ahaaday inaan ku camalfalno oo layna ka rabo marka waxa weeyaan waa inuu qofkii iska ilaaliyo weeyaan kaannahum laa yaclamuun darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab